warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan maanta waxa uu kulan ballaaran la qaatay dhammaan qeybaha kala duwan ee saxaafadda wakiiladooda ku sugan magaalada baydhabo haddii ay yihiin telefishinada iyo idaacadaha dhammaantood madaxweynaha waxa uu u mahad celiyey kaalintii saxaafadda ay ka qaadatay dhismaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waana kulankii ugu horreeyey madaxweynaha tan iyo markii maamulkan uu dhismay uu si toosa ula qaato saxaafadda wuxuu u mahad celiyey wariyayaasha milkiilayaasha iyo shaqaalaha saxaafadda meel kastoo ay joogaan kaalintii ay ka qaateen nabadgelyada gobolkan iyo guud ahaan gobolada south west madaxweynaha wuxuu ka tacsiyeeyey dilalkii dhowaan loo geystay qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna ilaahay uga baryey inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo kuwii dilkaas geystayna madaxweynaha waxaa uu ballan qaaday hay-adaha ammaanka inay dabageli doonaan oo lasoo qaban doono markaa kadibna la horkeeni doono sharciga madaxweynaha wuxuu ka codsaday saxaafadda inay la shaqeeyaan maamulka iyo guud ahaan dadweynaha south west si looga shaqeeyo nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka wariyaasha oo iyagana halkaas ka hadlay waxa ay soo jeediyeen dhaliilahooda kuwii dhahan qaabka ay maamulka ula shaqeynaya dhibaatooyinka ay qabaan ugu dambeyntiina kulankaas oo goobjoog ka ah wasiirka warfaafinta iyo madaxweynaha waxay ku heshiiyeen iyo wariyaasha inay si wada jira u wada shaqayn doonaan mustaqbalkana wariyaasha ay noqon doonaan lafdhabarta maamulka koonfur galbeed uu ku tiirsan yahay waa mahadsantihin